shirweynaha koowaad ee madasha garaadka macmalka soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya iyo jaamacadda zamzam ayaa ka qabsamay magaalada caasimadda ee muqdisho shirweynaha waxaa diradda lagu saareeyey ka faa'iideysiga garaadka macmalka ah iyo horumarinta dalka soomaaliya axmed cusmaan aasaasaha shirkadda garaadka macmalka soomaaliyeed ayaa sharaxaya ujeedooyinka shirweynahan iyo muddooyinka la qaban doono maxamed maxamuud xarbi iyo maareeyaha guud ee hay-adda waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hadlo arrinta ku saabsan ai soomaaliya ai soomaaliya waa madal waa community markii la dhaho waa madal waa community waxay ka dhigan tahay ma ahan hay-ad dowladeed ma ahan hay-ad cid gaara u xiran amba institution gaara u xiran waa madal la rabo in la isugu keeno dhammaan dadka xiiseeyo waxaa la xiriiro garaadka macmalka inta xiiseyso brograamkan ai summit soomaaliya wuxuu noqon doonaa madal joogto ah oo sanad weliba la qabto bishaan na la qabto aan rajaynayno aan sanad weliba markii uu sii dhammaanayo aan iska wareysana sanadkii lasoo dhaafay ai soomaaliya amba soomaaliya waxa la xiriiro garaadka macmalka maxay horumar ka samaysay maxaa caqabada jiro sanadka soo socdase maxaan aan xooga saari karnaa gudoomiyaha jaamacadda zamzam maxamed maxamuud xarbi iyo maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa si isku mid ah u dhiirigeliyay horumarinta amuuraha ku saabsan garaadka macmalka soomaaliyeed
runtii ahmiyad weyn ayay leedahay in soomaaliya ay qeyb ka noqoto in technolojiyada dhinaceeda aanu u dhaqaaqno presentationka hadda sidaa arag arkayseen runtii nacfi badan ayay ummadda u leedahay in qeybaha kala duwan ee nolosha lagu sareeyo technolojiyada ka jaamacadda zamzam ahaanne waxaan rajeyneynaa inaan kaalinteena ciyaarno waxaan ku faraxsannahay jaamacadda zamzam in ay qeyb ka tahay ai summit shirkan hirgelkiisa waxaa qeyb weyn ka ah wasaaradda tiknolojiyada iyo iyo isgaarsiinta iyo tiknolojiyada oo runtii fikirka iyo bilowgiisii iyo qeyb ka ahay laakiin wax aada ii farxad geliya waxay tahay wacyiga kama soco kama socon karto shaqada keliya dhinaca dowladda inay samayso siyaasadihii iyo wixii haddii aysan abaabulnayn qeybihii kale ee muhiimka u ahaa a i-ga sida xirfadlayaashii oo ah ay u muuqato in lay soo abaabuleen gaar ahaan tiimkii aqoonta u lahaa dhinaca a i-ga society soo samaysteen ayagoo abaabulan ay joogaan ka hadli a i-ga maanta waxaa ujeedin sida uu saameynaya dhammaan qeybaha kala duwanee nolosha iyo maamulkii dadka dadkii maanta waxaa go-aan ka gaaraya kood ayaa go-aan ka gaaraya qofka shaqada la siinayo midka shaqada laga bixinaayo ardayga baasaya ardayga dhacaya iyo sidoo kale waxyaaba badan ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda isgaarsiinta xildhibaan axmed cusmaan diriye ayaa ku dhawaaqay in wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ay wado qorshayaal lagu taageerayo garaadka macmalka soomaaliyeed ka wasaarad ahaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda qorshaheedu waxa weeye inaynaan ka harin ee tab iyo xeelad intii karaankeenna ah aynu ka faa'iidaysano technolojiyadda gaar ahaan garaadka macmalka ah annaga oo taa ka duulayna marka waxa aan dhowaan waddanka ka samayn doonaa qiimeyn ku aadan sida soomaaliya ay ugu diyaarsan tahay ka faa'iidaysiga a i intaa markaan ka imaado waxaan rabaa inaan bogaadiyo ai community-ga soomaaliya oo xil iska saaraysa sidii dalkani uu uga faa'iidaysan lahaa ai-ga ama garaadka macmalka isbeddel wanaagsan ayay sameyneysaa wasaaradda tiknolojiyadda ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya waxaana ay dalka kusoo kordhisay nidaamyo kala duwan oo salka ku haya isbeddelka tiknolojiyadda iyo digitalka caalamka